عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها kollay abwaab baynu inoo bilaabmaysaa ku tacalluqsan uun sufuufta iyo salaada waana baabkii ugu horreeyo kollay casharka cawaba dee taasunbay wada qaadan doontaa o casharka abwaabtaas baa adigu qaadan doonaa biidni illaahi tacaala marka wuxuu yidhi baabu taswiyati sufuufi wuxuu u baabaysan yahay sufuufta simitaankeedii la simayey cinda aliqaamati iqaamada agteeda marka salaada la aqiimayo ee loo kacayo iyo wa bacdaha wa bacda aliqaamatiba iqaamada dabadeedba bal sufuufta simitaankeedii faridii la isfaraya safkii in la simo la hagaajiyo ayuu taas buu baabkeedii yahay xadaثna abulwaliid hishaam bn cabdilmaliki qaala xadaثna shucbatu qaala akhbaranii camr bnu murata qaala samictu saalima bna abiljacdi qaala samictu nucmaana bna bashiirin yaquulu rijaashu waa rijaashii inoogu soo noqnoqonayaba kitaabka aktar min marana aan soo maray markaa nucmaan ibnu bashiir baa wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi latusawunna kolay laamtu waxay dee qasab muqadara ayay dee jawaabteedii dhacday wallaahi baan ku dhaartee latusawunna waa simi doontaan sufuufakum safafkiina markaa salaada u kacdaan ayaa safafkiina simi doontaan aw amase layukhaalifana allahu ilaahay wuxuu iskhilaafin doonaa isweydaarin doonaa bayna wujuuhikum wejiyadiina ayuu ilaahay kala bedeli doonaa isdhaafin doonaa ama isweydaarin doonaa iskhilaafsiin doonaa bal xadiidkan muslim waa wariyey bukhaari basan uu wariyey laakiin muslim ziyaado aan halkan noogu sugnayn buu leeyahay oo ah inuu yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh nucmaan baa lah wuxuu simi jiray sufuufta oo waa dee simi jiray kaanamaa yusawii biha alqidaaxa ama bian yusawi lqidaaxa oo bacna si wuxuu samay kuba simayo ama sahmigan iyo dee wacuudkan leebkiiyo waxyaalahaas waa la toosiyaa ama warankii iyo hadduu qallooc leeyeyna hagaaguma baxayo markaase kaa loo toosiyoo kale ayuu u toosinaya sufuufta markii rasuulkii ilaahay arkay waa lafdiga xadiidkaee muslim inaanu anagu fahmnay oonu garanno dee marka horeba anagu aanu isxilqaabnay oo aanu safka iyagii hagaajinayno ayuu rasuulka ilaahay isagoo dee intuu sii jeestay buu arkay nin laabta dadkii kale kala soo horeeya intaa laabta kala soo baxsan markaasuu soo jeestuu yidhi cibaadallaahi waa intan cibaadallaahi baa u dheerayd oo intaasaa bal maalan oo xadiidka sababtiisiiba ah ayaa muslim la socotay xadiidkan dariiqiisan ama dee waxa weye muslim xadiidku markuu warinaya walow dee aan raggan markaas barhkooda aanay kuba sugnayn sanadkiisa cibaadallaahi latusawunna sufuufakum aw layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum addoomihii ilaahay waa nin baa intan laabta safkii kala soo horreeyey uun markaasaa wuxuu yidhi addoommihii ilaahay ow safkiina idin hagaajin doontaan oo idin simi doontaan amase waxaa idinku dhici ciqaabtan ah ilaahay wujuuhdiina inuu kala bedelaba ama isweydaariyo iskhilaafiyo bal xadiidka in kollay dee adkayn aada iyo aada u adag oo waxa weeye in la ad laynagu adkaynayo sufuufta simitaankeeda la simo la hagaajiya xadiidka way nooguba sugan tahay bal waciid weyne waa jiraayo haddii sufuuftii la hagaajin waayo la simi waayo inay ka dhalanaysaba ciqaab waa goodigan oo almukhaalafa bayna alwujuuh mukhaalafadaas dee waxaaba ay tahay daahirkeedii inaan laguba xambaaro oo ah dadka iyagu arinkan dee isagii laba yimie safkoodii hagaajin waayey iyagoo macrifo iyo garashona uleh bal taas oo jahli aanu kaba hayn in laguba ciqaabo wejigoodiiba in la bedelo la masakho ama xagga kale looba jeediyo ama suuro kale loo bedelo si aynu kuba soo marray dadka iyagu madaxooda sare u qaadiyo imaamka hortii waciidkii kuba yimi oo balmadalka daahirkeedii aan kuba xambaarno lafdigii shaariceesan u yimi waxba inaan la cadibno wax kale laguma awinin laakiin waxaa jirta iyadna xadiidyo kuba yimi halkan bayna wujuuhikum bedelkeeda bayna quluubikum oo rasuulka ilaahay inuu odhan jirayba istawu walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum oo ha iskhilaafina oo haddii ay iskhilaaftaan oo isweynweydaarataan oo kala horeysaan quluubtiinnu markaa iskhilaafto waana qolooyinka macnaha labaad ee laguba fasirayoo inaan wujuuhdii dawaadiiba aanay ahayne dadka iraadooyinkoodii iyo ujeedooyinkoodii iyo quluubtoodiibaa kala jeedsan daahirkan ay iskhilaafeen safkii ayaa wuxuu sabab u noqonayaa inay baadinkoodii iskhilaafaan oo ciqaabba xaggaa lagu ciqaabo in dee nimo geesuba kaco wifaaq aana yeelan ulfo aana yeelan bal maalan taas xataa waxaa soo aroortay dee in sufuuftaa la simaye la hagaajinaye la iskuba dhowaanayaa inay sabab u noqonayso taqaarub alquluub taas lafdi dabaraaniyo ay wariyeen baabay kuba timo waa jaanib kaloo dee xadiidka mafhuumkiisa kalaba noqonaya bal markaa waxa weeyaan waa waciidka adag ay tahay aimadiina dee kolley inay waa kuwan la yimaadee inta aanay iskaba gelina ay faraan taas ruux kastaana uu ogaado inuu isaguna mukhaatabtan kuba yuu safkii hagaajiyo kolley safka hagaajintiisa iyo simitaankiisuna dee iyadoon la kala horeyn se xadiidkanba markaa hadal uu ahaaba marka siyaaqiisoo dhammi oo dadku samti keliya iyagoo siman ay u joogsadaan waa mid waa qeyb waa wixii layna farayee laftiga taraasina waa inoo dambeeyaa waxaa kaloo safka hagaajintiisii kaba mid ah in laysku dhadhowaado oo meel furjo ah oo ruuxu qaadi karta inaanay safkii kuba jirin bal taasna kolley waa safka wixii kuba tacalluqsanaa waxaan laynaba maree sufka simidiisiibay kaba mid tahay in layskuba dhowaado laysku dhowaado waana taasi baaba inooguba dambaysa oonay furjo shaydaan soo geli karo ama ruux dee qaadi karto hadhow shaydaan baa soo gelaye aanay jirin arrinta kale sufuufta kuba xidhan ee safka iyaguna hagaajintiisa qeyb kaba midana waxa weeye in sufuuftii say u kala horeeyaan loo kala horbuuxiyo safkii hore la buuxiyo haddana kii ku xigay ugu dambeyn naqsiga iyo wixii dhinmayaana ka ugu dambeeya uu noqdo taas intoo dhan ba axaadiid baa kuba timi bal taasoo kale waxaa kaloo waxyaalihii sufuufta kuba tacalluqsanaayo waa arin afraad oo ah almuqaaraba bayna sufuuf haddaan idhi labadii shaksiba inay isku dhowaadaan aanay kala horeyn oo dee dhinaca aysa saaraan oo furja aanay jirin haddana maxaa kaloo jirta abi daa-uud yabay ku sugan tahay waqaaribuu baynaha oo sufuuftii in laysku dhoweeyo safkan iyo safkii ka horeeyey dee in laga sujuudi kara ay udhexaysa inaanay udhexayn masaafo safka la soo geli karo oo saf kala qaadi karta bal maalan markaa markay noqoto sufuufta simideediyo taas awjuhdaasay yeelanaysaa in safkii aan la kala horeyn in laysku dhowaado in wixii naqsiya uu safka ugu dambeeya noqdee si ay u kala horeeyaan la buuxiyo ka hore oo bannaan oo ay wax ka bannaayiin aan mid kale la bilaabin aslan iyo in dee layskuba dhoweeyo sufuuftii oo macnaha dee in aada la ysugu ciriiriyo hadhow kii xagga dambe kan kale madaxa ay isku dhuftaan maaha iyo dabadii ay isku dhuftaane adugu waa in saf kala geli karta aanay labadii saf u dhaxayn intaas badna axaadiid kala duwan ayaa inooguba timi bal haddaba latusawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikumo dee waa cadaawo iyo baqdo iyo ikhtilaafu lquluub dhexdiina in laguba rido waa sida imaam nawowi ay halkan kuba fasireen kolleyna maaha ta'wiil dee imaka madmuumakaasi ma noqonayo waxaanu u noqonayn dee axaadiidta qaar bay kuba timi halkan ikhtilaafu lwujuuh bedelkeeda ikhtilaafu lquluub baa kuba timi wabataa laa takhtalifu fatakhtalifa quluubukum had iyo goorna aimadu kuwa celceliyaan rasuulka ilaahina qowlkiisiibaa xadaana abu macmarin qaala xadaana cabdulwaarisi can cabdilcasiisi can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi aqiimuu toosiya weeye asufuufa sufuuftii oo waa sima oo toosiya yaanay qallooc yeelan yaanay kala horeyn yeelan fa innii anugu araakum waan idin arkayaa khalfa dahri dhabarkayga gadaash oo haddaan idinkaba sii jeedo ee waan de arkayaa safka qalloocan iyo safka kale way ii kala muuqdaan kaa dadkii aan isagii la sinayn ee aan safkii kuba jirin iyo ka adigu ka kalena way ii kala muuqdaan igama qarsoone bal safkiina hagaajiya oo bal taas dee rasuulka ilaahay hadduu wafaadayba oo arrinkaasi aanu jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala tan ina faray salaada iqaamadeeda qeyb ka mida sufuufta oo la hagaajiya ka dhigay ayaan dee bimasmacin mina wamaran minhu aan kuba bimasmacin minhu wamar-an minhu weeye araggii iyo maqalkii ayaan kuba sugan oo ay tahay ruux kastaaba inuu safkii hagaajiyo oo uu bal matalan xaggiisii dee ayimadii iyo taasna xil weyn baa kaba saaranba toosintaas iyo simitaankaa laba simayo fa innii araakum khalfa dahri kolley macno fa innii araakum khalfa dahrina xadiidkan yaynaan ahaaninbe xadiide horeynu kuba soo marro jaanibkaasoo macnahan inooguba sugnaa oon lahayna waa ruyo xaqiiqiyo dee ilaahay subxaanah watacaala rasuulka ilaahay siiyey oo uu isagii bal matalan isagoo sii jeeda ama waqtiga salaada ha laba yidhaahee uu ciddaa ka dambaysa arkaya waayo alfaadahan yimi waxay ku yimaadeen salaadunbay kuba yimaadeen oo ah rukuucdin iyo sujuudin hagaajiya igama qarsoona waxaa la imanaysaanoo xagga dambean kaba arkaya iyo tan oo kale iyo dee waa umuuro salaad dhexdeed kuba yimeen baabu iqbaali limaami cala annaasi cinda taswiyati sufuufi adakani baa u bayaani iqbaalinaas imaami way imaamka ujeedsigiisa calanaasi dadka xaggooda uu soo jeedsanayo cinda taswiyat hortaba intaan baabka ka bixin sheekhu wuxuu yihi cinda aliqaamati wa bacdaha labadan xadiidna safkoo la simo oo dee safka simitaankeedunbaa inooguba sugnaa ee laakiin marka la eego dee inay waqtiga iqaamada tahay ama dabadeed inooguma sugna laakiin xadiidka duruqdiisa barhkood ayay taasi ku tumo lafdiga aan soo naqlinayo saxiixa muslim oo kale nucmaan xadiidkiina ah rasuulkii ilaahay hadalkan wuxuu yihi cindamaa kaada an yukabir markuu u dhowaaday waa iqaamadii dabadeed inuu bal taas oo kale xadiidka anase inoo dambeeya baabka ka dambeeyana maxaa kuba iman oo isna anas wata halkan aan ku haynaa xadiiduu leeyahay salaada inta la aqiimay waa ka baabka inoo ayuu xagga iyaga usoo jeesto marka cibaaradan cinda aliqaamati wa bacdaha walow aan labadan xadiid ee uu soo dhigtay lafdi ahaan kan uu dhigtay aanay kuba sugnayn laakiin duruqda xadiidka labada xadiidba ayaa macnahan uu imika tarjamada uu raaciyey ee cinda aliqaama wa bacdaha ayay ku sugan yihiin wuxuu markaa musanifu raximah اllahu tacaala baabu iqbaali اlimaami cala اnnaasi cinda taswiyati sufuufi wuxuu u baabaysan yahay bayaani iqbaaliimaam bal cadayntii la cadday imaamka ujeedsigiisa uu soo jeedsanayo qaabilaya cala nnaasi dadkii cinda taswiyati sufuufi waa isagoo amraya safkii inay hagaajiyaan eegaya bal safku inuu toosan yahay oo la simay markaa sufuufta la simayo xadaثna أحmed بن أbي رجاء qال xadaثna معaوiية بن cمr qال xadaثna زائدة بن qdاmة qال xadaثna xmayd الطويل qال xadaثna أنس qال uqimaت الصلاaة sanadka bal labadanina hore labaduba waa sheekhada bukhaari un ee maanta wax kala warinaya أحmed بن أbي رجاء أحmed بن cabdاللahi بن أyub baa la idhaah koley oo أحmed بن أbي رajana waa tan kunyadan dee waalidkii waana nin magaaladii haraat la odhanayay loo nisbeeyo hiqa ah oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii u waaweynaa laakiin waa afraadda bukhaari isagu manaa bukhaari unbaa wax ka wariyey ee usuusha kale shantaa waa nin hiqee kuma sugna ama mucaawiyat bnu camrin sharaxay inooguma sugan tahay waa min qudamaai shuyuukhi lbukhaariyi weeye bukhaari sheekhadiisa raggoodii hore waaweynaabuu kaba mid yahayoo halkanna waa siduu kaga wariya bal waxa weeyaan mucaawiyat bnu camri waa nin reer baqhdaad ahaa oo ibnulkirmanina loo yaqaanay ibnulkirmani kolleyna waa dadkii atbaacu taabiciintii kuwii ugu dambeeyey weeyaan oo waasanbuu dee qudamaay waayo had iyo goor dadka atbaacu taabiciinta la kulmay baa sheekhyadiisa dhex ay u badan yihiin laakiin markaa dadka iyagu atbaacu taabiciinta iyo taabiciin soo gaadhay waa waxoogaa kooban oo sheekhadiisa ragga ugu waaweynbaa haddaba waa in qolooyinkaas ugu dambeeyay atbaacu taabiciintii kutubta lixda ana riwaayo ku wada leeyahy waana nin hiqaa ee bal halkan maanta waa siduu kaga wariyo sheekhuna taa wuxuu alle uu leeyahay waxaa laga yaabaa markaa xadiidkan isaga kamuu maqlin ina waa sheekhiisiye xadiidkan baanu kaba maqlin sidaasuu u dhaadhacay waa sida kagaba wariyey gees kalena isnaadkiisa waxaa kuba sugan dambe xumayd maanta waa kan caddeeyey inuu anas ka maqlay xadiidkii oo xaggii tadliiskiina jaanibka nusuulka waxyaalaha keenaya dee riwaayo naasila loo doorto iyadoo mid caaliya laba helayo bal tasriixaasna waa inoogu sugan yihin anas baa wuxuu yidhi uqiimatii salaatu salaadii baa la aqiimay fa aqbala calayna rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam biwajhi rasuulka ilaahay baa xagga iyaga u soo jeediyey wejigiisii faqaala wuxuu yihi aqiimuu sufuufakum sufuuftiina toosiya waaqiimuu bimacnaa waa cadiluha weeyaanoo toosiya sufuuftiinii waxay la mid tahay un dee simadii aynu soo maray ee isagu laftigaas wataraasu iskuna dhowaada oo ha kala durdurkina dhinaca iyo halkaa iyadoo dee luquntiiyo garbi iyo wixii ay isku toosayaan dee garbina waaba isqabanayaane isku dhowaada weeyo macnaa si aanay meel bannaan iyo furjo aanay sufuuftu u yeelan haddii furaj yeelato waa taa rasuulka ilaahay inoo sheegay shaydaanku halkaa inuu soo gelaya iyadood baraar moodaba ama uu yahay dee wuxuu la soo gelayaana waa waswaas iyo fasaad salaadeed ee haddaba isku dhowaada oo meel bannaan ha kaba tegina marka taraasigu waa talaasuq bikayri khalal waa iyadoo laysku dhego dhinacii laysa saaroon wax bannaani aanay dadkii uba dhaxayn taas baa taraasigu yahay wataraasu fa innii anigu araakum waan idin arkayaa de waa xadiidkii maha kala soo baxnay riwaayaadkiisi min waraa'i dahri dhabarkayga noo sii jeedaan idin arkayaayo safka toosan iyo ka kale way ii kala muuqdaan bal taas buuhi bal markaa iyada halkan deeta inooguba sugani waa imaamyadu intaanay salaadii gelin dadkii inay faraan safkii inay simaan bal taasoo kale bal axaadiidta qaar baa kuba timi inuu rasuulka ilaahay xataa ku celcelin jirayba oo xataa baabbaabu uba dhigtay nasaa-i imsa goor buu la imanaya xadiidkuu warinayay kuba sugnayd sawu sawu sawu saddex goor ay kuba sugnaydba uu dhiganayo isaga bal markaasi waa adkaynaya taa dee xadiidka waxaa kaloo inooguba sugan salaada marka la aqiimo iyo gelideeda inta udhaxaysa horeynu jaanibka waxyaala uba soo maray waynu soo maray jaanibka aadaan baa inoo horeeye haddii la hadlo hadalku waa maslaxadii salaadu kani kuba tacalluqsanye hadal ka baxsanna waataynu soo marray jawaaskeedna waa inooguba sugan yahay dee bal markaa waa umuuraha xadiidka inooguba sugan muraacaatu limaami liraciyati washafaqati calayhim wataxdiiri min almukhaalafa ule imaamku dee dhowridda uu dhowrayo la soconayo dadkii raciyadiisa u naxariisanayo wixii mukhaalafa ugaba digayo xadiidka waxyaalahu kulansaday baabu safi lwali safka hore bal fadligiisa ama safka hore ku yahayba waxa weeye dee fadligiisna waa inooguba adigu waa safka hore fadligiisii aan idhaahdaba ayuu baabkiisii yahay xadaثna abu caasimi can maliki can sumayi can abi صaalixi can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala الnabiyu slى اllahu عalayh wasalam ashuhadaau algariqu wاlmadcuunu wاlmabduunu wاlhadim xadiidku isagoo wada socda oon u kala reebin baynu halkii baabkii ama fadliga tahjiirka kuba soo maray taasoo waa xadiid aynu sidiisa usoo wada maray inta badanna halkan culimadii kitaabka sharaxday shuhadadiiyo kuma sharxaana waayo xadiidkay soo celin doonaan meeshii u munaasibkahaydoo marka jihaadya la joogo shuhado ayay tahay bal shuhadadu kii biyaha ku haftay iyo kii daacun asiibee kuba dhintay iyo kii caloosha adigu bal xanuuna un uba dhintay almabduun ama ishaal ha noqoto ama wax kale iyo walhadimu kii ay wax ku dumeen oo kale waa shuhadaau laakhira intuba bal markaa ayay kaba midniyo shuhadadu dee ma aha unkaa dagaalka lagu dilayo wa qaala waxaanuu yidhi walow yaclamuuna hadday ogyihin dadku maa fi tahjiiri waa iyadoo hore waqtiga salaada looba tago sida duhurkii oo kale dee salaadii kalena waa taas lasab fadliga ay leedahay lasabaqu way u kala dheerayn lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogyihin dadku maa fi lcatabati wa subxi cishaa'iga iyo subaxa fadliga iyo hawaabka ku sugan iyadoo jamacooda la yimaadana la atawhumaa way iman lahayen walow xabwan gurguridba ha ku yimaadeen macnaa iyagoo macduuriino hadda aanay waajibba ku ahayn jamaci ayay fadligani si aan u seegin way istakalifi laayeenoo si ay ugu suurtogelaysa inay kuba yimaadaan xataa gurguridba haba noqotee kamay hadhina way iman lahaayeen dee waa fadliga ay ogyihiin iyo hawaabkaa dadku maxalushaahidku intan ugu dambaysa weeye waa jumladano walow yaclamuuna hadday og yihiin maa fi safi lmuqadami safka hore fadliga iyo thawaabka iyo ajriga uu leeyahay lastahamuu ruuxu dee intuu halkaa dambe iskaba fadhiisto dadkii ka dambeeyey ay safkii hore buuxiyeen isaguna taasi may dhacdeen ee bal ninna nin uma ogolaadeen oo shaygan qurbada ah alihaar fi lqurubna karaha weeye waa kuwa idha ee way u qori ridan lahaydna dadkii hadday mar wada yimaadaan ninkii usoo horreeyinbaa ku xaqleh horta hadday mar markaa wada yimaadaan oo safkiina uu qaadi waayo nina nin uma ogolaadeene kii ay qurcadu ugu dhacdo kaasunbaa geli lahayo nina nin kale uma ogolaadeen hadday ajriga iyo thawaabka ku jira ogyihiin bal fadliga hore safkiisu waa dee kolley axaadiid kalena way kuba timi oo ilaah iyo malaa'igtiisu inay kuba sallayayaan sufuuftaa hore xadiid baa kuba yimi safka hore fadligii xadiidka waa inoogu sugayen waa xadiid aynu soo maray safka horena kolley qowlkooda aimada u raajaxsan waa safkaa hore ee imaamka ku xigeen ee waxba kaba horeyn kaas baaba ah kole aimada qaarkood baa hadday wax kaba dhisayiin meesha dee waqtiyadan xataa kuwaa lahaa maqsuuradu way goynaysaa dee mimbarkao kale hadduu yar kala goynayo taa kamay saarine laakiin bal safkii hore hadduu meeshii ay wax jiraan kala goynaya uu laba qaybood uu noqonayo wuxuu dhexeeya oo sida dee wax meesha laga dhisay berigaa horena waxay maqsuuro idhahaan waa aqal yaroo lagaba dhisi jiro ama dadka imaamiyada iyo waxyaalo kol kol dee waxaa malaa la bilaabay markii dee mucaawiya oo kale iyo ninkii khaarijiga dee cali waa ti uu ay kuba dilee habeen keliyaaday wada ahayde isaguna uu gaadhsiiye darbada laakiin aanu kuba dhiman iyo intaa ka dambaysay bee wax maqsuuro la idhaayo bal yar nooc xifdiya ama ilaalina ay samayseen kaa safku haddii kala goynaysa maqsuuradu barkood baa idhaa meeye safka waa kaasi safkii hore ma noqonaya waa safkan aan waxba kala goynahayn ee kaa ku xiga ayuunbaa safkii hore ah laakiin qowlkooda raajixi waa safka u horeeya ee xagga imaamka uba xiga bal taasba weeye haddaba dadku hadday ajriga iyo safka hore waana kan asafal awal kaba cabira sheekh almuqadamna way noo taalaaye dee nina nin uma ogolaadena way u tartami lahayn halkana sheekhu raximahullahu tacaala isagoo culimada kaba soo naqlinaya dee waxay nooguba sugan horta dee safka hore tafdiilkiisu waana kaa horaa leenahe labada qowl ee kale jira laba qowl baa jira mid waa safka isagu aan wax kala goynayaa jirinoo safkii hore hadday wax kala goynayaan ama mimbar ha noqoto ama maqsuure eh dee waxa weye waa sida qowl imaam axmed laga soo naqliyay khaasatan maqsuurada iyo safka hore mahayka ku xiguu noqonayaa ee aanay waxba kala goynan qowl labaad baa jiro kolley imaamkii weynaa ibnu cabdilbar kuba tegay oo safka hore uu kaba dhigo in ruuxii isagu marka hore yimi uun xataa ayaanu safkaa hore kuba tukanin oo arrintan uu kaba dhigayo inay tahay iyadoo layskuba boorinayo dee in hore loo yimaado sida tahjiirkaas oo kaleo marka dee ninkii isagu hore u yimi inay dadkii kale waa ka fadli badanyoo iyo horeyntan baa fadli keenayse haddaanu safkii horeba kuba tukan kaasunbaaba dee safkii hore noqonaya laakiin taas kolley iyo umuurta uu daliishaday iyo taasoo jaanib kale ahayd culimmadu kumay waafaqin oo dee iyada xagga kaa hore u yimi inuu kii dabadeed yimi xataa safkii hore haba ciliiryamo ama meel ha kaba hele kaa dee waxoogaa fadhiyay intuu fadhiyo o dhan ee uu salaad sugaya ajirgii salaada wuu u socdaa bal maalan hadduu salaada markuu tukaday dabadeed fadhiisana waa kaa ducadii malaa'igtu ay uba soconayso iyada xaggaa fadligaas inuu leeyahay oo uu leeyahay xataa haddaanu safka hore ku tukan day hadal kama taagno kole waa maxal wifaaq laakiin safkan hore fadliga loo jeeda ma kaas baa iyada taasi waa baab kale oo laakiin ibnu cabdilbar baa sheegtay markaa labadaa qowle kalaa jira ee qowlkan raajixa ee uu imaam nawine uu leeyayba waaba qalad sariixa labada qowlee kale waa safka ugu horeeya marka halkana sheekhu wuxuu kasoo naqlinayaa culimada boorintan safka hore layskuma boorinayo waxyaalaha ku sugan horta almusaaraca ilaa khalaasi dimma waaba deg degan dee waxa weeyaan ruuxii horaabu u yimi kol hadduu safkii hore meel ka helay dimadiisa inay khaalis noqoto ka khaalis noqoto cibaadadii iyo faradkii saarnaabuu u degdegay wuxuu usoo horreeyey masjidka gelitaankiisii imaamkiibuu kuba dhow yahay qiraa'adiisiibuu maqlayaa waxna waa ka baranayaa hadday wax ku joogsadaan imaamkii isagiibaa u furaya gees kale haddii dee codkiisiiba dadkii gaadhi waayo isagiibaa tabliiqii meeshii imanaya wuxuu ka badbaadayaa dad inay hortiisa marmaraan oo dee isaga waxa ka horeeya oo gidaarkii un waxba kale kama horeeyaan oo ikhtiraaq dadka ay marmaraan in dadkii ka horreeyey aragoodii baaba qalbigiisina taasna kama badbaadaya de haddii saf kaa horeeyo kale adugu bal waxa weeye waxaa dhici kartaba ru'yadaasi inay dee ciddan kaa horeysa iyadana inshiqaal keento meeshii sujuuddiisa uu ku sujuudayay dadkii ka horreeyey marka sufuufta laysu dhoweeyo adiyaashoodii iyo marooyinkoodii inuu dee ama iyagii ay siyar gaadhaan oo kale tiibuu ka badbaadaya waxyaalo badan bay culimmadu tiriyeenoo sharaxna intuba way kuwa sugantahay waxaan ku daray ma jirtee bal waa waxyaalahan keenaya xaddigan safka hore laysku boorinayo baabun iqaamatu safi min tamaami salaati salaadii oo la oo safkii oo la toosiyo oo la hagaajiyaa min tamaami salaati salaada tamaamkeedii buu kaga mid yahay macnaa salaadeennu waxay inoogu buuxsamaysay inoogu dhammaanaysay waxaa kaba mida safka oo la simo la hagaajiyo meelihii banbanaana la awdo salaada haddii taasi aanay dhicin salaadii waxbaa ka dhiman salaadii nuqsaan baa kuba jirta bal taas buu baabkeedii yahay wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bni muxamedin waa aljucfi weeye qaala xadaanaa cabdurazaaqi qaala akhbaranaa macmaru can hamaamin can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayh wasalam anahu qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waxadiid abu hurayra inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa imaam loogaba dhigay in lagu daydo falaa takhtalifuu calayha iskhilkhilaafiin oo dee isaga korkii faidaa rakaca waaba tafsiir ee hadduu ruku marka uu rukuuco farkacuu rukuuco ha ka hor rukuucina hana raacina markaasaynu soo maray waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa laka alxamdu safkuun baan u jeednaa xadiidku dhowaan baa dee axaadiistiisii ay noo bilaamaysaa walow aynu dee umuuro soo aragnay xadiidkaas iyo janibkan kuwa la mid ahaan soo aragnay haddana umuurahan imika safka hagaajintiisii baan ku jirnaa waxay noo bilaabi doonta xidhashadii salaad iyo takbiirkii iyo wixii takabiiraadka raacayay haddana arkaantiibaa saa isu daba socon doonto xadiidku markaa waa wax inoo soo noqon doona oo markaa kolley saasba adigu inoo soo noqon doona mana dheera weeye ma dheero waayo imika markaan safka ka baxno dee umuuro kale ayaan gelayna malaa laba baab dabadoodba markaa dee takbiir adigu waxay noo bilaabmaya salaada dhexdeedii falaa takhtalifuu calayh faida rakaca farkacu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana laka alxamd waidaa sajada hadda alfaadahana waynu soo aragnay maalin dhoweyd ama habeen dhoweyd baan ujeedaa fasjuduu sujuuda waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajmacuuna halkaas baanu markaa hore dee xadiidka laba socoto u keenay axaadiidkaas markii hore waa jumladan baa shaahid u ahayd baabkaa horeo hadduu fadhi ku tukado tukada fasalluu ku tukada juluusan macnaa ay jamcu jaalisin weeye xaalatiin idinkoo fadhiya dee ajmacuuna dhammaantiin tukada fadhigii kolley intaas waataynu soo maray kalaamkii kuba sugnaa maxalu shaahidku intan weeye inta kale xadiidka waana inoo dambaysaa xadiidka abu hureyre markay noqoto axaadiid kalena waataynu kuba soo marayo xadiid caaisha iyo jaabir iyo anas iyo axaadiid baynu umuuro kuba soo maree waaqiimuu ooga toosiya asafa safka fi salaati salaada dhexdeeda safkiinii hagaajiya toosiya fa ina iqaamata safi safkii oo la hagaajiyo la toosiya oon meelo banbanaana loo yeelin la simaa min xusni salaati salaada wanaageeda ayuu kaba mid yahay oo salaada wanaageedu kaba mid yahay tarjamada wuxuu dhigtay min tamaami salaati iminka halkana min xusni salaati baa xadiidka inooguba yimi macnaa xusniga halkan waxaa looga jeedo inuu tamaamkii yahay buu sheekhu markaa tarjamada kuba cadaynaya xusniga waa tamaamkiiyo dhammaantee maa shakli daahiro wax qorqurxinayo qurux salaadeed un ah balaa waxay ku dhammaanaysay weeyaanoo dee haddii iyada aan safkii la hagaajin oon la toosin xusnigeediina waxbaa ka maqan tamaamkeedii waxbaa kaba maqane bal salaadii oo markaa safkiinii sima fa ina iqaamata safi safkoo la hagaajiyaa min xusni salaati salaada wanaageeda ayuu kaba mid yahay haddii aan safkii la toosin la hagaajin wanaaggii salaadu waa dhiman yahay tamaamkii waa dhiman yahay bal lafti kalena waaba kan inoo dambeeya xadaana abulwaliidi qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can anasin can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal qataada kolley can anas waaten horeynu mar ugu soo joogsanay bal riwaayaadkiisa wax uu cancaneeyey waxaanu cancaneynba bal kalaamkaas waxaana jirta inuu xaafidiyada aimada kaleba soo celceliyaan qataada iyo raggii kale la midkaas tadliiska laguba yaqaanay haddii ninka ka warinayaa shucbo yahay shucbo uu yahay khaasatan tadliiskooda waa acmash iyo abisxaaq asabiici iyo qataade iyo isagaa yidhi waan idinkagaba filaadayoo waxaan samaacood ahayn kamuu aqbali jirin kama qaadan jirinoo bal markaa aamin baaba lagayba yahayoo markay riwaayada shucbo noqoto waxay dejisan tahay meel samaac bay dejisan tahay taasi waa wax guud laakiin halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu soo noqonayaa ismaaciili oo mustakhraj leh oo xadiidkan wariyey dee muslim iyo keyrkiina waabay wariyeenbe kolley laftigiina weli waa dambeeya maan gaadhin laftigii inuu isagu yidhi shucbo ka soo naqliya abu daawuud dayaalisi الحديث لما سأل قتادة سمعته سمعته من أنس مال معنى حديث كان هو إضافي كل مداهنة نوع مداهنة لا يمول لا يهايو قتادة ما ويدين أنا سمعت كما قال شيء مسا كما مقالين ووح قود بيتاسي هايدي وحديث كان قارهان تيسا حفن حجر وحري راعنا ولم أره عن قتادة إلا معنعنا قتادنا يسوى حديثك عن لي مويه وحكى لما تتبعي سيمان أرق saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay xadiidka wuxuu ugu xoogeeyey xadiidkan abu hurayra ee kaba horeeya isla midka yihiin bal waa taasi weeye waa arrin sharaxay nooguma soo kolley umaan laamin kitaabkan habeenaa wax kasoo naqlinayay ee aan lahayn xadiid xadiid buu usoo dhiganayaa wixii samaaca iyo wixii kaleba eema hadhowna can haddii can ah balalkii dee haddii cid xidhiidhisay bal imay waqti maan helinoo riwaayat lmudalisiin fii saxiix albukhaari halkan bal markuu lafdigan dhiganayay haddii aanay dhaafin bal inuu samaac meel kale uun uga heliye kale maan eegine laakiin dee xadiidkaa horeeyo kan bay isla mid yihiin ee bal waxaan weeye waa xadiidka bukhaarina isagu inoo soo saaray isagoo saxiix yeelaya sawuu markaa muxuu yihi rasuulka ilaahay sawuu sima sufuufakum sufuuftiina sima taas baa rasuulka ilaahay yidhi fa ina taswiyata sufuufi salaad sufuufta oo la simaa min iqaamati salaati ay min xusni salaadna waa taa inoo horeysay bal lafdigan ah min tamaami salaatna waxaaba iyadanayn waxa weeye lafdibaa kuba yimi ee waxa weeyaan un waana isla wada macnaya salaada oogitaankeediiba kaba mid macnaa iqaamaa layna faray qur-aanka wax kalaba may dhicinoo iqaamo dee salaada haddii la sheegayo yuqiimuuna salaati aqinbaa taasunbaaba kuba timee lafdi kale iyo cibaaro kale kumay iman iqaamadna waxa weeyaan waa iyadoo lalaba yimaado kamaalkeedi iyo tamaamkeedii loolaba yimaado oogiddan salaada la oogaya waa iyadoo loola yimaado sidii dee kamaalkeedii iyo tamaamkeedii loolaba yimaado haddaba salaada kamaalkeedii iyo tamaamkeediisa lafdigaa hore ee dee layna faray ee inaynu salaadii ulaba nimaadno qeyb waxa ka ah kamid ah sufuuftoo la simo haddii aan sufuuftii la simin iqaamadii waxbaa ka dhiman weeye iqaamadii dee lama odhanayo imika kol haddii ahda iqaamadii salaada tani ay qeyb kaba ahaydoo safkiina aanu simin salaada ah lagu celiyo oo salaadaasi way burtay ismi basuu u dhigan doono sheekhu haba jiro oo aan idhaahno waa waajib in la simo safkii haddii laga tagana xaaraan baa lagu dhaco waa dembiye laakiin haddana dee cinda ahlicilm dee waxaa laga yaabaa afraada daahiriyada kamida un mooyaane salaadii ha lagu celiyo way burtay haddii dee meeshii khalal jiro haddii la kala horeeyo oo kale taasi ma jirtay laakiin dee ismi kol haddii laynagu adkeeyey rasuulka ilaahay amarkanuu laba yimi amarkana asalkiisu wujuub yahay inoo sheegay salaada tamaamkeediiyo xusnigeedi iyo iqaamadeedii iyo inay kaba mid tahay bal markaa dee waxa ay tahay in laba ilaaliyo salaadiina way dhidmaysaa weeyaan barkood baa inuu sunno arrintan intay lafdiga xusni uga daliishadeen laakiin de waa taa oo ama halkan kaba qaatee se de waa taa aan leenahay xusnigu waxaa loogaba jeedaa waa tamaamkan ama iqaamadan baaba loogaba jeedaa oo wanaaggeedii ama oogitaankeedii ama tamaamkeedii ayay wax ka dhidmayaan haddii aan safkii laba hagaajin baltaas kalamka ahlulcilmigunama waajiba mise mahay laakiin daahirka axaadiidan ama bukhaari siduu kuma tegaya safkoo la simaa inuu dee waajib yahayba weeyo waaba kan baab baabu ismi man lam yutima sufuufa hadakani baabu bayaani ismi man bal shaqsi dembiga caddayntii weeye lam yutima aan taamyeelina sufuufa ruuxa sufuuftii taamyeeli waayey dembiga isaga hadheelaya ee uu mudanayo dee waa ta aan waciidkii sooba maray oo waciidkaasaynu soo marnay weeye bal markaa waa ismiga iyo dembiga hadheelaya oo macnaa markaa maxaa ka soo baxaya safka oo la simay inuu waajib yahay dee imaamkii inuu dadkii faruu ku adkeeya waa taas ee ruuxii dee bal matalan isagii isagoo taa og haddana safkii dee ama waxa weeyaan meel bannaan u yeelaya ama isagii dadkii kaba horeynayo kale ismigii waa haleelayaa haddii dee aan idhaahno waa waajib markaan kuba socono ismigii waa haleelayaa bal markaa taasi waaba kan baabu ismi man lam yutima sufuufa suftaan intaam yeelin oo markaa dadkan eeg iyagoo safkiiba bannaan yahay meel uu ka helayo iska bilaabaye halkaas khaasatan masaajida roonroon ee dee uu diidayo waa inta tallaabada uu qaadayo ee u qaadayo safka dhinaciisa inuu tago ama ayuu ha ku degdega ama uu isleeyo waa lagaa hor rukuuciyo ragcadan a ku dhaafi ama wax kalu intaa kaba waasanayaabaa iyadoo safkii hareerihii uu kaba bannaan yahay ayaa iskaba bilaabaya waa dhici karta masaajidda waaweyn in laba arko dhowr saf oo dee mid kastaaba uu dhiman yahay in meeshii lasii bilaabo kaleo arrintuna isticjaalka dadka iyo raqbada aanay khayrkiiba raqbaynahaintay tallaabada ay qaadayana usii socotaa tallaabo u tirsan bay noqonaysaa bal xadiid baaba wuxuu kuba yimi dee tallaabo ka fadli badan iyo inaanay jirin ama ka ajri badan tallaabada uu ruuxu u qaadayo furjo safka ka miduu awdayo oo furjo meeya meel bannaan oo safka ka mida tallaabada uu qaadayo waaba dee tallaabo la qaado tii uguba fadliga badnayd ee aba uguba weynayd ee bal markaa taasoo kale haddaba in ruuxaa dee kaasoo kale dee ismigan iyo ayaaba imanaya marka dee waa waajib nira amaradan dee inoo yimi iyo adkeyntan badan iyo waciidkaa la yukhaalifan allahu bayna wujuuhikum yowna dee waa wuxuu juubka keenayaba xdثna معاad بن أسد qال أخبرna الفضل بن موسى qال أخبرna سعيد بن عubayd الطائي عن بشhير بن يسار الأنصاaري عن أنس بن مالك bal sندkii koley inta badan waan soo aragnay معاad بن أسدna habeen dhoweyn baaban soo haynay bخhaaرiyo أبو dاudna way kaba wariyaan baan ihi inta kale kuma sugna معل بن أسد oo isna شheekha bخhaaرiyana waxaan soo sheegno isna aynu soo maray inaanay walaal ahayn mucalaha bahsi bnu asad bay walaalayiin oo isaguna rijaasha dee kutubta lixda aba kaba mida ama hiqaadii ruwaada kani laakiin maha raggaa la walaal ma aha xadug bal sanadka ku sugan fadl bnu muusa sinaanna waa dee hiqaadii ruwaadii markaa dadkii dee xufaadooda ama hiqaadoodii ahbaadoodii ahayd saciid ibnu cubayd idaai kolley waa nin reer kuufa waana nin hiqa ah waana dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaaye saxaabo qaar haba soo gaadho labada saxiixna bukhaari iyo muslimna riwaayo waa ku leeyay abu daauud iyo tirmidiiyo nasaa-i ibni maaja baa adugu ka maqan kutubtaasi bal waxaan leenahay waa nin hiqaa ama abusheer ibnu yasaar waxaan filayaa inaynu soo maray horena waxaan usoo sheegnay kitaabkeennan bukhaari marka ay noqoto dee magacyo bashiir imakaba nucmaan ibnu bashiir baan soo haynay waalidkii iyo bashiiro kale ee laakiin bushayr markay noqoto ninkan oo ansaar ah iyo nin kacb ibnu bushayr bushayr ibnu kacbi lala yidhaaho taasoo filaya ayuunbaaba kitaabka kuba sugan oo wax kale ma jiraan oo dee bushayr la yidhaha inta kale waa magacii caadigaha bashiire bal haddaba bushayr ibnu yasaar baa muxuu yihi alansaari can anas ibni malikin anahu anas qadima wuxuu yimi almadiinati madiinuu yimi dee markii dambe basruu degay halkaasuu dee deganaan jiray ilaa uu ku dhimanayo dee marar uu safara ka galo madiine uu yimi iyo koluu shaam tegayba intuba way jireene laakiin markii dambe deegaankiisu halkaasuu ahaa haddaba waqti buu madiine yimi waxaa la arkaana waqtiyadii hore een reer bani umaye bilaabin salaada inay aada u dambaysiyaan waqtiyadeeda taas inay ahayd fa qiila lahu waxaa lagu yidhi maa ankarta maxaad qoonsatay mina anaga xagga yaga mundu waqti laga bilaabo mundu yowmi cahidta rasuulllahi sala allahu alay slm macnaha waqtigii dee aada ogeyda rasuulkii ilaahay ilaa waqtigii rasuulka ilaahay iyo xaalka aada ogeyd ilaa intaa intii ka dambaysay weeye waqtigaa laga soo bilaabo waxaad imaka naga aragtay isaguna madiinu markaa yimaad qoonsanaysaa muxuu yahay aada inkartay qaale wuxuu uhi ma ankartu shay-an shay maan inkirin ilaa anakum oo wax aan imaka dadkii umuuru waa iska dabiici buu leeyo san ogaa weeyo isbedel weli ma iman ilaa laakina anakum idinku laa tuqiimuuna sufuufa sufuuta ma hagaajisaan reer madiinu ku leeyahay sufuuftii ma sintaan oo ma toosisaan oo dee waqtigii rasuulka ilaahayna safka waa la simi jiray waa kan ku celcelin jiray dee khulafadiisuna waa siday ahaayeen oo dee barhkaas waabay diri jireen saa cumar iyo isagu dee arrin adag baabay ahayd oo kolkol cidda soo horeysa ushiisii aada loogama baqan jiray lagama hayban jiro laga yaaba inuu lugaa kaga garaaci jiray ciddaa safkii aan kuma jirin abu cuhmaan inahdi iyo ayaaba kuba dhuftayo taasoo kale dee waana in kolkolna cuhmaan iyo dad baa la diri jiray oo sufuufta soo ego marka la yidhaha safkii waa siman yahay ayaabu geli jiro saasay arrin ahayd waana arrimihii ogaa intaanu guurin markii dambe wuxuu leeyahay waxaan arkay oo isbedela sufuufta ma sintaan kitaabka waxaa inoo horeeyey inaynu soo marayoo isagoo yidhi wax alla waxaan ogahay oo garanayaaba wixiinanihi mama jirto markii la yidhi salaadana miyaad garanayn o salaada miyaydaan dee dayicinba oo macnaa duhur aydaan casar gaadhsiin taas oo kale aynu kuma soo maray bal waxa weeye kolley shaamna markii uu tegay waa waqtigaa uu kaba ashkatoonayey xajaaj uu ka ashkatoonayey weliid ibnu cabdimalik uu ashkato tegayoo kalena iyadana dee bal waxa weeyaan tukashadaa la wada tukanayay mooye wax kaloo uu gartaba waa ka yidhi maba garanayo marka arrimo waxayd awqaado kala duwan bay ahayd tani waqti hore iduu madiine yimi intaanay bilaabmidna salaadaa la dambaysiinaya cahdigii reer bani umaya taas bay ahayd markan dambe uu leeyahay salaadiina maba garanayana dee waqtigaa dambe waqtigeedii la dayacay ayay ahayd oo waqti waqtigaa ka dambaysay ahayd oo bal markaa umuurihiisani ee waxa weeyaan yar kala duwan ee kitaabka inoogu wada sugan waa waqtiyo kala duwan oo kala fogfogaa ayay ahayd marka tani waa waqtiyo hore madiine uu yimi oo wuxuu arkay in dee sufuuftii aan loo ihtimaamayn dadkii markaa safkoodii aanay simahayn taasuu arkay ama umuuraha kale dee sidii uu ku ogaabaabay ahaayeen ma ankartu shayan ilaa anakum laa tuqiimuuna sufuufa وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا عقبة بن عبيد كان وحي ولا لي كان مركز دويد سعيد بن عبيد وأنا نكا أنا لا بخاري ومسلم ونثقة أما نكا وتعليق بخاري meel kale uu kitaabka ku leeyoon halkan ahayna ma jirto kutubta kale oo dhanna meel uu kaga jiraa ma jirto ee bukhaari baa halkaasoo keliya oo tacliiq iyaduna ah oo faa'iidadeedu ay tahay un lafdigaa horeynu soo maray can anas ibni maalikin bushayr baa muxuu yihi annahu qadima almadiinata markaa inuu isagu u joogay oo isagu waxa weeyaan walow faqiila lahubuna yihi waa lagu yidhi markaa dee inuu war uun ay ahayd iyo inuu isagu u joogay lafdigaa inoogama cadda lafdigan dambe maxaa kaba cadee mucallaqa qadima calayna anas bnu maalikin almadiinata waa noogu yimi oo isagii waqhtigaasuu u joogaya laakiin bal waa tacliiqaasun buu ku leeyahay kutubtana wax kale kuma leeyade mala axmed waa kutubta lixdan ujeeda marka hadiyo goor leeya raawigani kutubtaa kuma sugnaa kutubtan xadidaya waa lixdan umuhaatu sita weeye ee hadduu muwada iyo musnadka axmed iyo kutubtaa kale masaaniida iyo macaajibta kuwaas ujeedadaydu ma aha ee waxa weya waa kutubtan hadiyo goor dee ay kutub gaaroo wada tarjamaysay oo rijaashooda la wada ururiyeyna ay leeyihiinba dee kutubta kalena kasii horeysa ee kasii mudan bal markaa ninkani muxuu cambushayr misaar markaa intan baa inoo soo korodhay bal xadiidka maxaa iyada inooguba sugan inuu yidhi waa uu qoonsaday u ankiray reer madiine markaa uu yimi inaanay sufuuftii ogeyn shakhu wuxuu dhigtay tarjamada baabu ismi man lam yutima sufuufa iminka halkana dee wax ismiya oo ama umuur aan idhaahno sariix bay ku tahay tarjamadii inooguma sugno xadiidkii haddii la odhan lahaana inkaarkan uu tan inkiray in shay xaaraamana waa la inkiraa shaygu haddii xataa aanu xaaraam gaadhsiisa inuu karaaha uu yahay laakiin mukhaalafo uu yahayna waaba la inkiraayo waxaan inkaarkiisa la inkirayo ama la qoonsanayo kolley dee lagama qaadanayo shaygaasi inuu shay xaaraama hadiyo goor yahay ama ismi uu yahay bal markaa taasoo kale bal markaa aimada qaarkood waa ibnu rushayd alfihri ayaa halkan wuxuu ka soo noqonaya ibnu rushaydkan inagu soo noqnoqdana kolley waa nin maxamed ibnu cumar la yidhaah waa nin imaamo weeye habeenaan kaba soo hadale wuxuu leeyahay kitaab uu tarjamooyinkan bukhaari ku sharxo kolley kitaabkaas ma ogi xataa in makhduud lagu hayo mana maqal in la madbaceeyey laakiin xaafid iyo dee ragga amhaashiisa ahaa ayaa kitaabka arkay kolleyna muu dhammayn waa kitaab weyn oo kutubtan kale taraajimtaba kaba roonaa laakiin aanu dhammayn se suu dee xaafidii ay ugaba soo naqliyaana faa'iido badnaa siuu isaguba idhaah xataa xaafid yidhaaho oo waayo waa qarnigii kolley sideedaad ayuu qaybtiisii hore ayuu dhintay imaamku dee waana reer sabta iyo laakiin rixlo dheer buu yimi rixladiisiina waa ajzaabaa laga hayaa waa intii markuu wadankiisii ka soo baxay tunis khaasatan markuu soo gaadhay iyo bilaadii kaleu soo maray in waxa weeyaane masar iyo shaam iyo ilaah uu xijaaj soo gaadhay iyo laabankiisiiba waxaa ka maqnaadeen waxbaa ka maqane laakiin haddana ajzaaba ka madbacaysanoo waa wax faa'iido badan oo culimmadii uu la kulmayay iyo bal tarjamadoodii iyo masaa-ishii ay niqaashayeen iyo waxyaalahaas oo dhan oo cinwaankeedu yahay mal-ul cayba bima jumica fii duuli lghayba ila lwijhati lwajiha marka tawadayba bal markaa waa cunwaan dheere bal taas weeye ajzaabaa jirta kolley ajzaabaan kaba haya tunis laguma madbaceeyey bal markaa taas buu leeyahy waana kitaab kolley xataa taraajim waxyaalo fara badan iyo masaa'il badan lagaba hele laakiin isaga naftiisu waa naaqase dee mujaladaad buu ahaa xaafidiya malaha way wada hayeenba ma wada arkeenoo fawaa'idiisa badan ay sheegeen bal marka waa ninkaa lahaa marka halkan uu hadalkan kusoo noqnoqonayo kitaabka laga soo noqlinaya waa kitaabka tarjamada weeye kitaabka taraajimkaa weeye bal markaas wuxuu yidhi hadalkan dee uu soo arooriyey waxaaba keenaysa dee in la yidhaaho waxa arrinkan shay sunno ah haddii lagaba tago dee inkaarkiisuna waa imanayaayo markaa ma faa'iideynaysa cibaaradanna ma halkan lagama qaadanayo dembi meeshii uu yimi inuu meeshii dembi xasilayo dee waxaaba dhici karta inaa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi oo kale oo amarkii rasuulka ilaahina lagu fasiro maha amarkiisa iyo shanigiisa iyo xaalkiisaba ciddii khilaafaysay halkaa wujuub lagama qaatee laakiin bal waxaan leenahay kolley wujuubka waxaan kaba qaadanaynaa dee amarkii rasuulka ilaahay sawu iyo adiimu iyo alfaadahaas waan kaba qaadanaynaa waa mid waxaa kaloon kaba qaadanaynaa dee arrinkan ah waciidkii kaleynu soo marnay ah in ciqaabba la mudanayo mukhaalafa bayna alwujuuh ama baniyo bayna alqulubba bal taas laba mudanayana waa umuur aan kaba qaadanayno dee waa taas saxaabada qaarkoodna xataa tacsiir ahaan ay dee ulaba iman jireen dadkaa safkoodii simi waaye dadka kale kaba soo horeeya xataa ciqaab ay marinaya ama dee darbi oo kale waa nooc tacsiire bal jawaabinkaasaan kaba qaadanaya laakiin lafdigani baan leenahay un sariix taakumaasay aimadu leeyihiin waayahay waqaala cuqbatu baabkiina halkaasaan kaga baxnay bal tambiiha horsanaa u idiin dhigtayna kolle khulaasadiisa waan sheega baabu ilsaaqi lmankibi bilmankibi waalqadami bilqadami fi safi baabu bayaani ilsaaqi lmankibi waa garabka ku dhejintiisa bilmankibi garabkii laguba dhejiyo waalqadami qadamkii oo isna bilqadami qadamkii laguba dhejiyo fi safi safka markaa dee laba simayo ayuu baabkiisi yahay oo wuxuu u baab yahay iyadoo lagu xeel dheeraanaya safka toosintiisii iyo iyadoo lagu xeel dheeraanaya meelihii bambanaanee safka awditaankii laba awdayay waana ta aan nidhi safkan layna faray inaan hagaajino oo aynu sinooyin toosino ee wuxuu keenayaa horta inaan la kala horeyn khalalkiisi iyo meelihii bambanaanana in la awdo taas buu keenayaa haddaba jaanibka iyadoo laguba xeel dheeraanayo labadaa arrimoodba garabkii garabka lagu dhajiyo maha dee inta laiscidhiiriyo laydha waa laiscidhiiriya dadkiiba ay hagaag u joogsan waayaan oo garbi ay isdhaafaan taasna tii loo jeeday maaha ee waa garbi inay isqabtaan iyagoon kala horeyn taas waa mid in qadamkii ama kuraantii kuraanta laba saaro bal taasba waa iyadoo in laysku dhowaado meelihii khalalkaana aan laba awdin bal taas buu baabkeliya kole xadiidku inooguma imanaya waqaalo nucmaan ibnu bashiirin nucmaan ibnu bashiir baa wuxuu yidhi ra-aytu waxaan arkay alrajula ninka midna anaga nagaba mid ah oo yuli ayaan arkay yulsiqu xaal uu dhejinayo kacbahu kuraantiisa bikacbi saaxiib macnaha waa iyagoo ku xeel dheeraanaya meelihii bambanaani inay owdaan iyagoo u hogaansamaya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh jaanibkaa uu amrayoo sufuuftii in la hagaajiyo la toosiyo garbihii dee laysqaabiliyo taasoo kale meelihii bambanaanaa la awdo aan shaydaanka looga tegin meelo bambanaanoo lafta xadiidbuu kuba yimi taasba iyagoo taasa iyagoo garabkii garabkii laysu saarayo layskuba dhajinayo kuraantiina kuraantii laba saarayo taas baan arkay buu yidhi bal xadiid baa inoo soo socda imika tan aharkan iyada mucallaqa ah ee waxa weeyaan dee nucmaan ibnu bashiir oo kale abu daa-uud iyabaa xadiidkiisa soo saaray oo ah lafdigiisu inahaa rasuulka ilaahay baa xagga iyagu u soo jeestay markaasuu yihi aqiimuu sufuufakum saddex goor buu ku celiyey markaasuu haddana yihi wallaahi latuqiimunna sufuufakum aw layukhaalifana allahu bayna quluubikum intaas xadiidkuu warinaya marfuuca wey markaasuu deeta nucmaa yidhi waxaan arkay ninkii anaga naga midkaa isagoo garabkiisa iyadoo dee taa ay u hogaansamayaan ruuxan garabkiisa uu ku dhajinayo in kuraantiisana uu kuraantiisii kuba dhajinayo bal markaa taasba wey haddaba wuxuu yihi xadiid marfuuc oo kale oo sanadkiisu mawsuul yahay buu inoo soo dhigtay sheekhuye xadaanaa camru bnu khaalidin qaala xadaanaa zuhayru can xumaydin can anasin can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal wuxuu uhi rasuulkii ilaahay aqiimuu sufuufakum sufuuftiinna ooga toosiya hagaajiya oo sima fa innii anigu araakum min waraai dahri waa lafdigaynu soo maray xadiidkana waynu soo maray xagga dambaan dekaba arkaya marka wuxuu ihi anas wa kaana axaduna waa saadee nucmaan ba yidhi midka anaga naga midi wuxuu ahaa yulsiqu mid dhejiyo mankibahu garabkiisa bimankibi saaxibihi bimankibi saaxibihi waa ninkan kale saaxibkiisa ee dhinaciisa taagan garabkiisu ku dhejinayay wa qadamahu qadamkiisana waa dhejinayay biqadamihi qadamkiisao balmuhimku waxa weeyaan sufuufta dee siminteedii waxay keenaysaa inay garbiina aanay kala horeyn taasi waa mid luqumi ay isku toosaan sufuuftii oo dee meelihii bambanaana la awadaana dee isku dhowaan layskuba dhawaado waa taraasuda waa ta aynu soo maray isku dhowaada taraasigiina waxaan idhi waa talaasuq weeye iyadoo bal markaa talaasuqina maxaa kaba dhalanaya dee garabkii iyo intii la isgaadhsiin karayay dee inaan furja aanay jirin laakiin bal halkan oo kale waxaa dhici karta dee iyadoo dadka qaarkood ay iyagu doonayaan taa inay tadbiiqiyaan oo kale inay dhacdo fas safkii oo furjo leh ayaa wuxuu dhacayaa ninku lugtiisiibuu durkinaya durkinaya si uula doonto ninkaa kale kuraantiis tii kaleu durkinaya halkaasoo kale waana wadci dabiiciya maaha in la isku dhawaadayd hadhowna markay sujuudaan maxaa soo baxaysa khalal weyn iyo meel badnaan baaba soo baxaysa arrinku taas maaha tadbiiqi taas ma aha ee dee sida loo fahmayna maaho ruuxuu intuu iskala ballaadhiyey labadii silugood kala durkiyey oo lugna xaggaa la doontay lugna xaggaa la doontay si uu kuraanta un ugu dhajiyo taas iyadee laakiin waa shay qalade waxa wey ruuxu inuu isku dhawaado wey dhawaantuna markaa labadii lugood in laysa saaro maha ruuxu dee taasne in caadiya siday barhkood yidhahdeen intaa ka inay isuba jiraan dabadeedna kii kalena uu kusoo dhawaado aan laga tegin meel bannaan marka saasoo kale la yeelaha xataa kuraantii haddaanay isgaadhin oo dee intii dhinacani ay ishayso kuraantiina layskuba dhajin waayo dhibaata ma jirto furjo meesha ma banaano waayo kolkol baa waxaa dhici karta dee in saa laysu kala durkiyo mooye labadan kuraamood aanay isqaban karin haddii laysdhaha isqabadsiiyana waxaaba dhici karta dee sidaan dadka qaarkood ku aragnay inuu xataa lugtiisii dabiiciga u taagnayda xaggan qiblada ujeeda inaysan usoo godato oo isagoo tan la doonayo afkii iyo afkiisana ay soo qalloocsanto ee muhimku in laysku dhawaado weeye in la kala durka maaha in meel ruux qaadi karta la baneeyama markaasna si dabiiciyay u imanaysaa garbi inay isku dhegaan dhinacii oo dhamme inuu isa saarmo marka iyadoo dhinaciiyo dhammaan garbi ay isku dhegsan yihiin haddaan kuraantiiyo kuraanti qaban oona isqaban ishkaal ma jiro waayo meel banaanimo ma jirto laakiin in hadhow marka dambe ruuxu una sujuudayo saas ma ahaanayo uu isa soo ururinaya meel bannaan baa soo baxaysa intan dee markaa uu ruuxu iskala durkinayo ha is ururiyo ruux kale ha soo geliyo ruux kale ha soo geliya dad baa markaas soo geliy waana imanbe laakiin bal waxaan leenahay ilsaaqa kacbigu dee lugtiio ruuxaa lala doonto maahay waa in lugta haddii aad soo ururso halkii aad cid u ogolaato inay ruux soo galaan oo meeshii saa laguma sinmo oo laysku dhowaado ee hadhow furaj aanay soo bixin xataa marka la sujuudayana bal markaas wakaana axaduna yulsuqu mankiibahu bimankiibi saaxiibahu qadamahu biqadamin baabun idaa qaama rajulu ninku hadduu istaago can yasaari limaami imaamka xaggiisa bidix waxawalahu uu soo wareejiye alimaamu imaamku khalfahu waa xaggiisa dambe ina xaggiisii hore ma soo marinaya ilaa yamiini xaggii midigtiisa uu soo wareejiyo tamad salaatuhu salaadiisu way taab noqonaysaa waxaan filayaa tarjamadani mid aada ugu dhow ayaynu soo maray xadiidkuna waa kii uun laakiin halkan tamad salaatuhu yidhi ayay maxay ahayd dee lam tafsid salaatuhuma cibaaro saasumaynu soo maray labadooda dhaqdhaqaaqan iyo xarakada caynkaasa in salaadooda kuma burayso iminkana tamad salaatu buu kaba cabiray shuraxda qaarkood iyada halkan ee mabaabay taabanoo kamay hadlinba laakiin wuxuu leeyahay un imanka sheekhu halkan kollay labadii arrimood baa malaa yar kala duwan halkaa wuxuu uga jeediyey halkan wuxuu kaba jeedaye imanka markay noqoto imaamkii ayuu ruux xaggii bidix ka joogsaday waana keligii waa mowqif aan mowqifkii ma'muum ahayn macnaa ma toosna sharcan inuu ma'muumku xaggii bidix imaamka kaba joogsadaa wax toosan maaha isagiibaa markaa qalad galay mooyaana qalad buu kuba jiraa bal qaladkaa uu galay haddaba imaamkii hadduu intuu gacanta qabto xaggiisa dambe soo mariyo uu dhinaciisan keeno xarakada iyo camalkaa uu la yimi imaamka waxba ma yeelayso salaadiisu way dhan tahay waa markaan tamad salaatu aan imaamkii uba celino haddii aan idhaahno tamad salaatu aan ma'muumkan uga celinana kii ma'muumka ahaana isagii marka hore qaladkan uu galay ee meel aan mowqifkiisa ahayn uu joogsaday waa kan lagaba soo bedelaye iyaduna taa hore salaadiisii ma burinayso xarakadan haba noqoto meesha marka hore uu joogsaduu salaadii kuba galay haba noqotee salaadiisi way u dhan tahay bal waa inta bal matalan tarjamada labada damiirna tamad salaatu almaamuum markaa isagii waxba yeelaysa weeyo kol haddii markii laba saxay inuu imaamka bidixdiisii joogsaday markii hore oon mowqifkiisii ahayn haddii waayo dee waxaaba dhici karta inuu macduur ku ah bicadamilcilmi sida ibnu cabaas oo kale xukunkan ma ogeyn oo kale haddii damiirkan imaam uba celinana dee imaamkii waxa weeyaan waxaa laga yaabaa dee kolley irtifaad qiblo ama kajeedsiyaanu imanne ruuxan waa kanoo gacantiisii weliba markuu isleeya xaggaaga dambe soo mari nooc yar irtifaad waa imanaya xarakaa imanaysa waxyaalahaasoo kale mowqif buu saxayaaye isna salaadiisii waxba kuma noqonayso labadaba salaaddii way utaab noqonaysaa kolba damiirka kan u celinaba xadiidkuna waa xadiidkii dee ibnu cabaas ilaa intuu inala socday kitaabu lcilmi baabkii samarka asamar fi lcilmi buu inooga bilaabmay baabu samar fi lcilmi oo kitaabu lcilmi ah dahaaraan kusoo haynay salaadiina waa kan bal habeen dhoweyd isagoo saddex isku xigaaban soo aragnay intuba de waa fawaa-ida iyo axkaamtii badnayd uu lahaa intaasa kagama hadhayno ee wuu inala socon doona haddana marka wuxuu yihi xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa daawuudu can camri bni dinaarin can quraybin mowla bni cabaasin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala daawuudkana daawuud ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaa alcadaarna way raaciyeen mala cadar iyobaa cadara iyo shaqadiisaa taa ahayd waa nin reer maka oo siqo oo atbaacu taabiciintii dhexe kaba mida dabaqadii sufyaan ibnu cuyeyne iyo raggaasoo kutubta lixdaaba ku wada sugan bal magacaas waxaan filayaa daawuud ibnu cabdiraxmaan markay noqoto dee bal daawuudo kale mooye wax la wadaagsanaya isagii ma jiraan be magaca cidda kale la wadaagsantaa waa cid aan kutubta lixdaa riwaayo ku lahayn wuxuu hi qaal salaytu waan tukaday maca nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay daata leylatin habeen faqumtu can yasaari xaggiisii bidix baan istaagay faakhada rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa qabtay biraasii madaxayga min war min wara-ay xaggayga dambe oo dee waa isaga in waaba taasi min wara-ay waaba daahir kushmiyahan in laftigiisa malaa waxaa dhacay siduu sheekhu raximah llahu tacaala sheegayo min waraa'ih oo ah isaga xaggiisii dambe waana de sidaa daahirka oo rasuulka ilaahay markan uu qabanayay xagga hore kamuu soo wareejinaya xagga dambe kama wareejinaya bal min wara-ay fajacalni wuxuu yeelay can yamiintu soo wareejiyey xaggiisa dambe saa usoo mariyay dee markii uu qabtay ayuu soo wareejiyeyoo markaa xaggiisii midig buu yeelay fa sallaa waa tukaday rakacaad waraqada uu seexday fa jaahu lmuadinu muadinkiibaa u yimi oo faqaama uu kacayo wasallaa walam yatawada wayse dambe kuma celin waa umuur aynu soo wada marnay dee tarjamadana waa taa aan laftiga laqbaynay laba baab baa inaga hadhay markay noqoto waxa weeyaan xaggii sufuufta walow md mid kalena uu yar hadhaya laakiin laba baab labadan baab baan ku yar daraya baabu almar'atu waxdaha takunu safan almar'atu haweenaydu waxdaha markaa xaal ay tahay kelideed takuunu waxay noqonaysaa safan oo ka saf saf oo kale ama fii xukmi saf macnaha waxa weeye haddii meeshii ay joogto haweyne keliya ay timaado rag baani laba tukanaysaa iyadu saf gooniyay gelaysaayoo saf bay keligeed noqonaysaa inay raggiima soo dhexgelayso dhinacoodiima joogsanayse xadaanaa cabdullahi bni muxamedin qaala xadaanaa sufyaanu can isxaaqa isxaaq waa isxaaq bni cabdillahi bni abi dalxato anas oo adeer u yahay dee aabihii cabdullahi bni abi dalxay xagga hooyo ka walaalahaayeen sidan horeba usoo ogaane qaala wuxuu yihi marka anas ibnu maalik sallaytu waan tukaday ana aniga iyo wayatiimun ku agoona oo fii beytinaa guriga yaga joogay kole anaada wuxuu la yimi si cadafkan damiirka marfuucee mutasilka waxa loogu cadfayaa u hagaago madhabkii reer basra reer kufa iyagu waxba taa ma shardiyan fii beytina khalfa nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay gadaash wa ummii hooyaday ummu sulaymina khalfanaa anaga waynaga sii dambaysay oo muxuu leeyahay kolley xadiidkan halkii isagoo intan ka dheer xasiir iyo cawdama lagu tukanayay halkaa waataynu kuba soo marre rasuulka ilaah gurigoodii uguba yimi cawna way u dhigeen uu kuba tukanaye ayaa salaad sunna ana weeyey marka laba weliba aan qaangaadhin baabay ahaayeene iyagii saf bay noqdeen oo haddii anasuun uu yahay rasuulka ilaahay midigtuusuu joogsan laha si aynu soo maray xadiidka ibnu cabbaas iyo laakiin laba ayay noqdeen oo saf bay noqdeen rasuulka ilaahay gadaashii ah dee waana saa mowqifkii markay laba dadku noqdaanba lababa ay gaadhaan imaamna uu meeshii kaba horeeyay halkay joogsanayeen oo laba marka ay yihiin imaamka gadaashiisa ay joogsanayaan ee dhinacyada kama joogsanayaan hadday dhacdo ruux keliya inuu kuba sii xidhay imaamkii oo ruux labaad yimi isagoon markaa horeba jirin dee ama imaamkiibaa hore u dhaqaaqe ama kan baa dib u joogsane ka kale ruuxana ma sii baal joogsanaya uun ama xagga bidixna imaamkii kama marayo ee waxa weeyaan dee waa in ama imaamka hore dhaqaaqo taasoo mowqifkoodii waxa weeye waa imaamka gadaashii taasoo kale ee kolley ibnu mascuud iyo labadiisii saaxiib ayaa qowlkoodu ahaa inay saddex marka la yahay uun saa loo joogsanaye bal adigu se waa arrinku waa kaas mowqifku arrinka kale jira waxa weeye haweenaydu dee raggii saf lama gelayso oo waayo maxaa meeshii iman kara iftitaan dee waa rag iyo dumar baa la yahay safkii ma gelaysa iyadii markaa maxay noqonaysaa saf keliya kolley xadiidkii yimi ah ruux keli ah laa salaata limunfaridin khalfa saf kolley kalaamkiisu waa inoo dambeeya haddii aan la yidhaahee taasna dee raggay noqonaysaaye dumarkii ma noqonayso iyadu raggiina meel lama gelaysee safkaaray keligeed noqonaysaa waana saa halkan xadiidka iyada inooguma sugan de waana waxay leeyihiin taasoo kale kolley jamaahiir culamana waxay leeyihin hadday dhacdaba oo mukhaalafa ay dhacdo dee dhinacii soo joogsato kole safkii ay sooba gasho kale dee salaaddii way ansaxaysaa oo salaaddii ku noqdo lama odhanayo fula xanafiyada kala qaado ninka salaadiisaa buraysa ilaantiyada kama dhigaan way buraysaa laakiin dee waa ismi haba jir ama mukhaalafa haba jirtee see bal mowqifkeedii waa inay keligeed noqoto welibana waa inankeedii iyo kan isagii lama joogsanayso ee waa saf bay keligeed noqonaysaa waana baabka ta inooguma sugan wa ummi ummu sulaymin khalfanaa baabu maymanati lmasjidi walimaami baabu fadli maymanati lmasjidi weye bal masjidka xaggiisa midig fadliga uu leeyahay hodaba masjidka dhinaciisa midig iyo walimaami wa maymanati limaami imaamka iyadna xaggiisa midig bal taas ama xukunkeeda ama fadligeed baa nidhaahna ayuu baabkiisii yahay xadaثna muسى qال xadaثna haaبت بن يزيد qال xadaثna cاaصم عن الشhعبي عن iبن cabاsi رضي الله عنهma qال أنhu qاal wuxuu yihi waa xadiikii xadiidkii iبن cabاs weeye طرق iyo intaa kolba saniid kale iyo buu inoo keenayaa sheekho had iyo goordee sanadkii hore ma soo celiyo haaبت بن يزيidkan muسى تabudaki ama muسى بن ismاعيiل tabudaki kaba dambeeyaana kole waa nin dadkii iqaadii ruwaada kutubta lixdaana riwaayo ku wada leh in atbaacu taabiciintan raggii ugu waaweynaa haabit ibnu yaziid alaxwal abu zayd waa nin reer basre ah caasim ibnu sulaymaan iyo shacab iyo qolooyinkani waa wada reer basre ibnu cabaas baa muxuu yihi radia allahu canhuma qaala qumtu waan istaagay leylatan habeen usalii xaalan tukanayo can yasaari nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisii bidix fa akhada biyadii gacantayduu qabtay aw bicadudii ama cududayduu qabtay xagga dambuu ka soo wareejiyay waa xataa qaamanii can yamiini ilaa uu isjoojiyey xaggiisii midig wa qaala biyadihi min waraa'i kollay qaaladani waa in idlaaqu lqowli cala alficli weeyaanoo imaka hadal maaha waa tii ficilka ahayd qorooyinkii xadiidka wariye barhkoodna fa akhada baabay halkan ah waana macnahan kuma fasirayno wa qaala waa qabtay oo biyadihi gacantiisiibuu aniga iguba qabtay min waraa'ihi xaggayga dambe waa lafdiga kushmihani lafdigiisa waa kan sheegayna min waraa'ihi waa rasuulka ilaahi xaggiisii dambe intuu gacantiisaa yahay ayuu isaga gacantiisii soo qabtay xagga dambe uu kaba soo wareejiyey midigtiisiibuu keenay xadiidka kolley waan soo wada marnay maxaa meesha inooguba sugan mid weeyaanoo dee maamuumku hadduu mid keliya yahay imaamkii ayuu midigtiisa joogsanaya waaba dee waxa mowqifkana waa mowqif inuu ka mudan yahay bidixdiisa inuu joogsado halkaa bal fadligi way noogababa sugan tahay laakiin masjidka maymanadiisii lafdigan iyada noogumaba sugan waayo waxaa la odhan karaa hadduu dee maamuumkii waa kii keli ahaa ee hadday kaba bataan ay laba noqdaan midigtii masaajidka ma noqonaysa dabadiisii bay joogsanayaanba bal markaa taasoo kaleo dee wax fadiilo xaggii maymanin masjidka halkan kuma sugnaa laakiin muxuu ishaarayaa xadiid nasaa-i ay wariyeen istaadkuna waa saxiix buu sheekhu yihi bara ibnu caazib ayaa kunaa idaa sallaynaa khalfa nabiyi sala allahu calayh wasalam axbabnaa an nakuuna can yamiini haddaan rasuulka ilaahay aan ku daba tukanayno waxaanu jeclaan jirnay xagga midig inaan ka joogsano bal taasi waa mid xadiid kaloo abu daawuud warinayay in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna calaa mayaamini sufuuf ilaah iyo malaa'igtiisu waxay ku saliyayaan sufuufta midigyadeeda kolley isaadku waa xasan buu leeyahy waa si nawiya kaba cabiraan kalan baa kolley waxaan filaya ayaa maalan uu ku leeyahay saxiixada markaa abualbani saxiixadiis waxaan u jeednay saxiix abu daawud nuskhada asalkaa nuskhada weyn oo uu kaba dhigay laftigeed mayaamin oo kale si waxay balmar uu kalaam ka yar keenee bal markaa waxaa kuwaasi ay keenayaan midigta iyo dhinaca midig masjidka dhinaciisii midig dee taas oo kale ciddii sufuuftaa dhinaceedii midig inay fadli gaara leedahay bal taasba weeye laakiin dee kolley maahan dadkii inay midigtii isugu tegayaan oo dhinacii bidix la badnaynaya maaha xadiid ibni maaja uu wariyo sanadkiisa maqaal kuba sugan yahay ayaa uu halkan sheekhu soo naqlinayaa oo ah in rasuulkii ilaahay laguma yidhi jaanibka iyadoo mala dadka ay u tilmaameen ina maysarat almasjid tacadalat sanadka maqal baa kuba sugan dhinacii bidixa masjidku waaba cadilme khali buu noqdayo markaasaa xadiidku muxuu ku yimi man camara maysarat almasjidi kutiba lahu kiflaani min alajr dhinaca bidixee masaajidka cidda cabirta laba ajri baa loo qoraya laakiin daas maxay tahay bal hadduu sugnaado xadiidku dee macnahan ah markii dadkiiba ay wada baneeyeen bay tani u timiyeen kolley macnihii guudee ahaa jaanibkaasi inuu mudan yahay meeshii kama saarayso cilow laha haddii ciladii ay meeshii kama baxdo la camiro oo sufuuftii ay isku joogsato inay sufuuftii in dhinaca la baneeya maahee maymanadii fadligeedii way yeelanaysa baabun idaa kaana bayna alimaami wa bayna alqowm wallah subxana wa tacala